qaraxa uu ka imaanayo maaha xero dawladeed maaha waa shacabka dhexdiisa meesha lagu dhulmaalaysanaayo waxaa kaga wanaagsanayd meesha laga leeyahay waxaa soo socda wax soo socda ma jiraan waayo meeshan magaaladan waxay leedahay cadow qof walbana wuu ka dharagsan yahay oo cadowga in loo tilmaamo damiiniska macnaha macnaha ujeeddadu waa qalqal anu waxaan dhihi karaa marka meeshaas inay tahay meel ay habaxsanaan ka imaanayso loomana joojinaayo bulshadani ayagaa raalli ku ah dulmiga ayagaa raalli ku ah in guryahooda qaraxa lagu sameeyo ayagaa raalli ka ah in lagu dhibaateeyo hadda dawladdii la raba inay dhiiri geliso oo ay cadowga tiraahdo ma jiro waa baabi'inaynaa waa qabanaynaa laakiin haddii la yidhahdo waxaan samaynaynaa ka hortago waxbaan fashilinaynaa mahaasaad fashilin inaa masaajidka la weeranayo isbitaalka goobaha ganacsiga meelaha laysugu yimaado dad waxaa jira aad u cabsi qaba oo aad u bislaaday dareen marka waxay abuuraysaa dadku inay ka baxaan magaaladii oo ay baqaan marka kaas looma baahnaan dhihi karaa dabcan anugu waxaan u arkaa ereygaas inuu yahay erey qalada aan aaminsanahayn inay wasaaradda amniga ay ka bixiso codsi iyo maaragtay baaq kale oo kaas ka duwan inuu kasoo yeero wasaaraddu maxay uga jawaabay marka dadkan hadda islaamahan hadda maryaha wada raranaya ee cararaaya ee qof walba ay leedahay labada qofooda meel istaagtaba waa nala qarxinaya maxay u qabanaysaa taas anu waxaan dhihi karaa ma aha wasaaradda amniga ereyada ku habboonaa mana aha wasaaradda amniga erey ka soo baxay wasiirka amniga waxaana dhihi karaa waa hadalku noqosho u baahan ereygaas waxaan dhihi karaa waa erey dhaawacaya jiritaanka iyo dowladnimada waa erey dhaawacaya qofka muwaadinka ah waa erey cabsigelinaya qof kasta oo muwaadina ma loo baahna anigu waxaan dhihi karaa cadowgani wuu fashilmay boqol hadday maanta naga dhimato saacaddaas qarax u dhaca saacadda xigto marka maaha haddii la dhinto inaan isdhiibayno ma isdhiibayno annagana iskuma dhiibayno argagixisaya al-shabaab iyo ugus midnaba hay-adahu amnigu way shaqaynayaan shacabka xaggiisa ayay dhaliishu ku jirtaa shacabku ha feejignaado hadallada noocaasana yay cabsigelinin waxaan dhihi karaa qof walbow tuuto xiro dagaal u diyaargarow waa dhimanaynaa laakiin ma isdhiibi doono